waa la soo shaqeeyey runtii shaqa fiican baa la soo qabtay laakiin afrax baa yidhi fari kama qodnaa faan noolaa la yidhi wixii aan qabanay meeshaan maanta waxaa lagu soo bandhigahayaa muddadaas hadda labada sanoo dhow shaqadii la waday maxaa noo qabsoomay maxaa caqabada oo muddadaas hay-adihii shaqaynayey shaqo badanoo la gaari lahaa ama yool badanoo la tihigsanayey lagu gaari waayo caqabadahaasi ayagana maanta halkan in lagu soo bandhigo si maaragtay soo socodka geedi socodkan ama hayaan raacan aan maaragtay mar kale aanna u khaldamin oo muddada hartay oo ah muddada gaaban oo ah sanadkan hadda aan ku dhex jirno la rabo in la ebiyo haddii ilaahay idmo dib u eegiddii dastuurka in la ebiyo la rabo maxaa caqabadoo jiray sidee loo saxayaa goormaa la saxayaa maxaan yaan la kaashanaynaa yaa gacan naga siinaya ma annagaa ku filan xaggey ka jirtay ma hay-ad bay ka jirtay ma labay ka jirtay mise kulligeen bay ka jirtay markaa kadibna markii laysla lafaguro shirkan lagu lafaguro saddexda maalmood insha allahu tacaala soconaya oo ah maantay oo ah warbixinadaas iyo wixii warlaayo la soo gudbiyo iyo beri oo aanu maantay isleeyahay sida ay ka muuqata ajendada in laga qabta halkan guddigii farsamada oo waxaan meelahan laga soo jeediyo hay-ad weliba ay soo jeediso muxuu ahaa usoo turxaan bixin lahaa markaasna ku soo celin lahaa shirka insha allahu tacaala beri ama saa dambe markiis ay wakhtigu uu masaabaxa guddigu shaqada dhameeyaan iyo markaas halkaas maxaana horyaal shaqada dhimani goormaa la dhammaynayaa sidee lagu dhammaynayaa yaa dhammaynaya yaa see loo qaybsanayaa see loo wada shaqaynayaa marka walaalayaal arintu waxay u socotaa waxay tahay in la gaaro wada dhan wada guul wada dhan in iyadoo gacmaha la ishaysto insha allahu tacaala in waxaan rajaynayaa in shirkaani uu maaragtay maaragtay haddii loo baahdo xiritaankiisa in lagu casumo madaxda qaranka qaybo ka mida ama wasaaradaha shaqada nala leh hawsha nagala dhexaysa ha noqoto waxaan rabaa inaan runtii cod dheer ku idhaahdo waxaan rabnaa hawsha nagala dhaxaysa yacni dowladda dhexe madaxdeeda iyo madaxda kaleoo dowlad goboleedyada arrimaha matalan la sii sheegi karoo ah dibudhaca iyo caqabadaha ku yimid waxaa ka mid ah inaan heshiis laga ahayn khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay dowladaha dowladda dhexe iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka arintaasi waxay ahayd dibudhac weyn iyo setback bay ku tahay hawshii guddiyadan loo idmaday waayo waxay soomaalidu tidhaahdaa markay ceelasha markay ceeladiiyo heshiisaha xooluhu biyaha cabbaan markii madaxda qaran ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed markay isfahmaan ayaa hawsha aan qabanaynaana noqonaysaa mid natiijo iyo wax ku oolah oo dadka soomaaliyeed aanu u gudbinno ayay noqonaysaa waxaana ka codsanaynaa marka madaxdaas aan hordhac u leeyahay iyadoo dib laga sheegi doono waxaan maaragtay ka codsanayaa in la kala daayo la kala daayo dastuurkaani waxaa iskale ummadda soomaaliyeed oo dhan shacbiga soomaaliyeed baa leh ummadda soomaaliyeed baa leh waxaan ka codsanaynaa madaxda ee inay daneeyaan hadday yihiin madaxda dowladda dhexe federaalka inay daneeya inay daneeyaan oo shaqada qaybtooda muhiimad inay siiyaan la socodka ka warqabka wixii qabsoomay wixii dhiman waxa dhiba wixii la qabsoomi waayey iyo maxay ku qabsoomi waayeen arrintaasi inay ee, sidoo kale ee, dowlad goboleedyada sidaasoo kale ee, ninna male dastuurkan inaan waxyaabo yaryar oo jira inaan lagu dhumin aanna wakhtiga ku dhumin waxaa marka ee, arrintaas intaasi ee, sidaasaan rabaa inaan ayadana idhaahdo